aad baad u mahadsan tahay tobanna ruuxoo falastiiniyiin ayaa ku shayday kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen duqiimo baarlimaanka iyo ciidamada yuhuuddu ka geysteen xaafadda shajaaciya ee dhacda bariga magaalada khaza warbaahinta gudaha khaza ayaa waxay soo waranaysaa in tirada hordhaca ee shuhaadaday haatan marayso soddon ruux halka dhaawacduna ay koru dhaafeen konton ruux oo kale afhayeenoo hadlay kooxaha gurmadka degdega ayaa waxa uu sheegay in khasaaraha dhimashadiiyo dhaawacay mar walba sii badani karaan maadaamaay duqaynta si gaar oo beegsatay guri dabaqa oo ka kooban ilaa iyo dhowr biyaano islamarkaana ay halkaasi ku sugnaayeen dad aad u fara badan burburka dhagaxaanta hoostiisa ayaana laga baadigoobaya tira aad u badan oo ka mid a dadkii ku sugnaa dabaqa dhanka kale war ka soo baxay kooxda muqaawamada falastiin ayaa lagu cambaareeyey xasuuqani wuxuu shilimaday uu maamulka yuhuuddu ka geystay xaafadda shajaaciya ee dhacda bariga magaalada khaza muqaawamada falastiin ayaana waxay ka dhawaajisay in xasuuqan ay ciidanka yuhuudda ku dhiiradeen kadib markay taageeraha garla-aana ka heleen dowladda maraykanka caalamkao dhanna uu ka aamuusan yahay dulmiga lagu hayo dadka reer khaza khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay duqiimay ciidamada dacmud sariic ku garaaceen qaar ka mid a gobollada dalka suudan maleeshiyaadka dacmud sariic ama arsif ayaa waxay duqiimo kala duwan ka fuliyeen magaalooyin ku yaala gobollada gordofaan iyo daarfuur waxaana duqiimahaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jiro duqiimo loo adeegsaday madaafiic culus ayaa waxay maleeshiyaadkani ku garaaceen magaalada albeed ee dhacda bartamaha gobolka gordofaan ee dalka suudan waxaana halkaasi ku dhintay siday wararku tilmaamayaan ilaa iyo shan ruux oo shacab rayd ah halkii ay jiraan kuwo kaloo isoo gaareen dhaawacyo kala duwan sidoo kale duqin midaas la mid ayay ciidamada dacmud sariic ku garaaceen magaalada alfaashir ee xarunta gobolka daarfuur waxaana duqintaasi ku dhintay afar ruux oo reer suudaan ka mid ah waxaay dhanka kale kooxaha dacmud sariic duqiimo dhanka cirkaa ku bartilmaamaysadeen xarunta korontada ee gobolka waqooyiga suudaan taasoo sababtay inay korontada ka goodo magaalooyin badan oo gobolkaasi ku yaala ila warido deegaanka oo warbaahinta la hadlayana waxay sheegayaan in markii labaad ay si toosa maleeshiyaadkan u beegsanayaan xarunta korontada ee gobolkani sargaal saroo ka tirsan ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah ayaa sheegay in wadahadal ay hubka ku dhigayaan ay la gali doonaan madaxweynaha lubnaan sargaal saroo ka tirsan ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah ayaa warbaahinta la wadaagay in kooxdiisa ay diyaar u tahay wadahadal ku saabsan inay hub ka dhigaan haddii ay yuhuudu ka baxdo koonfurta lubnaan islamarkaana ay joojiso duqeyma ay ka fulinayso halkaasi siyaasiin u dhashay dalka lubnaan ayaa waxay sheegeen in madaxweynaha lubnaan uu doonayo inuu bilaabo wadahadal ula yeelanayo ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah kaasoo ku saabsan hubka dhigis lagu sameynaya kooxdan madaxweynahan ayaana taageera buuxda ka helaya dowladda maraykanka isagoona horey u ballan qaaday inuu hubka ka dhigi doono xisbullah haddii uu xukunka lubnaan la wareego arrintan ayaa ku soo beegmaysay xilli ay isu soo tarayaan baaqida ku aadan in kooxdani hub ka dhigaan iyadoona ra-iisul wasaaraha lubnaan nawaaf salaam uu sheegay in dagaalka iyo nabad ay ku jirto gacanta dowladda isagoona tilmaamay in xakamaynta hubka ee gobolka ay dhowaan noqoni doonto ajandaha ay ka sheeqayso dowladdiisu wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa